alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa salama tasliima kasiira waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayat lkursiy allah wuxuu yidhi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum allahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ilaa huwa mid xaq lagu caabudaa ma jiro ama jiritaanka kuma sugna ilaa huwa allah mooyaane ama laa ilaaha ilaa huwa ay laa macbuda xaqun ilaa huwa mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allahoo keliya in la caabudo ayaa xaq ah in cid ilaahay ka soo hadhay la caabudaa xaq ma ahe waa baatil alxayu ay huwa ilaahay alxayu waa kii noolaa ee nolosha dhammayska tirane ay u sugnaatay alqayuumu waa kii heeganka ahaa bimacnaa iskii waa kii u taagnaa aan cidna u baahnayn khalaa'iqda umuurahoodoo dhanna waa kii ku qumaayee ku kacaayey ee khalaa'iqdu ay u baahnaayeen waxaa bannaan alxayu in la yidhaahdo beddel wuxuu ka yahay damiirka huwa oo macnuhu markaa u dhacaayo mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila alxayu kii noolaa ee nolosha dhammayska tiran ee ay u sugnaatay mooyaane alxayu waa ismi min asmaa illah marka bedel in laga dhigaa waa bannaan tahay khabar labaad in laga dhigaana waa bannaan tahay waxa bannaanoo kale in la yidhaahdo mubtade la qadaraayo ayuu khabar u yahay ay huwa ilaahay alxayu waa ka nool alqayuumu waa ka ku kacaya umuuraha addoommadiisa cidna isagu aan u baahnayna iskii u taagan cid walba ka maarmay cid walibana isaga ay u baahan tahay alqaa'imu binafsihi almuqiimu lihayrih labadaa macnoo la kulmiyey ayaa alqayuum la macno noqonaysa laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm laa ta'khuduhu qaban mayso ilaahay sinatun lula qaban mayso oo ilaahay marnaba ma luloonaayo walaa nawmun hurdana ma qabanayso lahu maa fi asamaawaati wa maa fi alard lahu ilaahay oo qura waxaa u sugnaaday maa fi asamaawaati waxaa cidharka dhammaantood ku sugnaaday ilaahay baa iska leh khalqan wa mulkan wa cabiidan isagaa abuuray isagaa leh isagay addoommo u yihiin isagaa ku tasarrufaya oo siduu doona u geliya wamaa fil ardiya waxa dhulka ku sugan dhammaantood ilaahay bay u sugnaaday laa lighayri cid kale umay sugnaan man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih man waa kuma daakaasi oo alladii kii ahaaday yashfacu shafeeco qaadaya huwa kaa la soo sheegay ee alladii ahaaday cindahu ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaya waa kuma yacnii ma jiraa loo jeedaa laa axada yashfacu cindahu ilaa biidnih cid ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaysaa ma jirto xaal axwaasha ka mida xaaluu yahay mooyaane maqruuran biidnih idanka ilaahay mid ku lamaan xaalu ahaaday mooyaane xaal kale cid ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaysaa ma jirto marka mantii waa istifhaam macnuhu wuxuu u dhacayaa nafyi waa istifhaamun bimacna nafyi ay laa axada yashfacu cindahu ila biidnih yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa bayna aydiihim waxa khalaa'iqda hortooda ku sugnaaday ayuu ilaahay og yahay wamaa khalfahum waxa dabadooda ku sugnaaday ayuu ilaahay og yahay khalaa'iqda waxa ka horreeya oo bimacnaa adduunyada ku sugan oo xaadirka ah ilaahay waa og yahay amaa bayna aydiihim laga tilmaamayo min amri dunya wamaa khalfahum waxa dabadooda ahaadayna ilaahay waa og yahay ee u dambeeya oo aakhiro ah culammada qaarkood saasay u fasireen waana tafsiirkay hormariyeen bacdu ahlicilmi waa cagsiyeen oo sidaa lidkeeday ka dhigeen oo waxay yidhaahdeen yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaaday oo min amri alaakhira umuuraha aakhiro ah waayo aakhira waa ka horraysaa way qaabilsan yihiin xaggii aakhiray u socdaan wamaa khalfahum yaa waxa dabadooda ahaaday oo adduunyadii ah oo ruux waliba wuxuu yahay mustaqbilun lilaakhira mustadbirun can iddunya aakhirana mid qaabilayo xaggeeda u socda adduunyadiina mid u daba jeedinayo ka sii socda ruuxu markuu sii socdana shayga uu ka tegayo wuu ka dambeeyaa ahlucilmiga qaarkoodna saasay u fasireen labada tafsiir ba culamadu waa sheegeen walaa yuxiiuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa walaa yuxiiuuna ma koobayaan khalaa'iqdu bishayin min cilmihi shay ilaahay cilmigiisa ka mida bimacnaa macluumaadkiisiya waxau ilaahay og yahay ka mida ilaa bimaa shaaa wuxuu ilaahay doono inay koobaan mooyaane wax kale kama koobayaan oo kama garanayaan cilmi waxaa loo jeedaa bimacna almacluum waayo wasniga ficli la yidhaahdaa wakhtiyada qaarkood wuxuu u yimaadaa bimacna mafcuul ayuu u yimaadaa sida dibxi bimacnaa madbuux looga jeedo wa fadaynaahu bidibxin cadiim ay bimadbuuxin cadiim ama sida nisi loo yidhahdo mansiy sida nidxi loo yidhaahdo manduux yacni loo yidhahdo marka macluumaadka ilaahay og yahay wax ka mida ma koobayaan wuxuu ilaahay doono inay koobaan mooyaane laakiin qadarka uu ilaahay doono inay koobaanoo ogaadaan khalaa'iqdu waa ogaanayaan xataa nebiyada iyo rasuulladu qadarka uu ilaahay doono bes bay ka ogaanayaan ilaahay macluumaadkiisa wax kale kama ogaanayaan wasica kursiyuhu asamaawaati waalard wasica waa ballaadhay kursiyuhu kursigiisu oo wuxuu koobay assamaawaati cirarka toddobada cir waalarda iyo dhulka ayuu koobay yacni jinsiga dhul la yidhaahdo toddobadii dhulba ku dhacaya walaa ya'uuduhu xifduhumaa walaa ya'uuduhu ma cuslaynaayo ilaahay xifduhumaa ilaalinta uu cirarkiiyo dhulka ilaalinayo ilaahay culays kuma aho ma cuslaynayo ee waa u sahlan tahay wa huwa alcaliyu alcadiim wa huwa ilaahay alcaliyu waa kii korreeyey ee alcadiimu weynida badnaayee weynaa aayaddan waxaa la yidhaahdaa aayatulkursiyi baa la yidhaahdaa fadaa'il khaasa inay aayaddani leedahay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam saxiixa ayaa waxaa ku soo aroortay fadliga ay aayaddani leedahay iyadoo la sheegayo nebiguna wuxuu ku sheegay sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wa acdamu aayatin min kitaab illah aayadda ugu weyn qur'aanka inay tahay aayatulkursiy waa aayadda qur'aanka aayadihiisa ugu weyn aayad ka weyn iyo aayad la weynaan ahi midnaba ma jirto taa macnaheedu ma aha inay ugu xuruuf badan tahay ama ugu kelimaad badan tahay aayadaha qaarkood oo ka dhaadheer baa jira oo aayatuddayn iyo aayado kale oo qur'aanka ku suganoo badanba waa ka dheer yihiin aayatulkursiy waa ka xuruuf badan yihiin waa ka kelimaad badan yihiin haddana yada ayaa ka weynaansho badan sidaa markaa xadiiska nebiguba sala allahu alayh wasalam sheegaayo ee saxiixa ahi xadiis kale waxaa ku soo arooray in nabigu sala allahu alayh wasalam sunneeyey mar kasta oo salaad farale la tukado in aayaddan aayatulkursiyi la akhriyo waxaanuu nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam xadiiskaas ruuxa aayatulkursiyi akhriya dubura kulli salaatin ruuxa marka aayatulkursiyi akhriya salaad kasta markuu ka baxo dabadeed akhriya jannada kama celinaayo geerida u dhinta mooyaane bimacnaa wax jannadii ka xigaa ma jiro inuu dhinto mooyaane hadduu dhinto jannadu gelaya marka xadiiskana waxaa laga qaadanaya sheekh albaani waa ku weynayaaye in qiraa'ada la akhrinayo aayatulkursiyi salaad kasta oo farala marka laga baxo in la laazimo oo lagu dadaalo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen mulaasamada la laasimayo haddii ruuxa xaalado naadir oo dhifdhifi ay ka yara baxsato insha allaahu taasi ka baajin mayso hadduu muwaadabadii sidii u wado oo sidii u daa'imayo laakiin marmar naadire ay ka yara baxsato taas yada ah insha allaahu wacdiga ama ballanqaadka waa helayaa oo kuma waayayo marar naadira oo yar inuu markaas seego akhrintaas hadduu sida kale u daa'imay xadiis kale waxaa ku soo arooray abi hurayra nebigu sala allahu alayh wasalam inuu u dhiibay cunto zaka ah inuu u dhiibay sakaatulfitrigii bay ahayd baan filaya isagoo sakadii markaa haya nebigu u dhiibay sala allahu alayh wasalam ama u diray ayuu wuxuu arkay nin qaadanaya oo wax ka mida qaadanaya dabeedna waa qabtay markuu qabtay ninkii ayuu dabeedna baahi sheegtay oo u yidhi baahi baa i haysaa carruur baa iga dhibaataysan waan baahanahay isii daa dabeedna abuu hurayra waa u naxariisto waa sii daayey nebigu subaxii buu weydiiye o wuxuu idhi ninkii xalay maxaa arrinkiisu noqday hadal macnihiisu saasoo kale ku dhow yahay yacni ninkii iga warran dabeedna wuxu uhi yaa rasuula allaahi baahi buu sheegtay iyo markaa carruur iyo ayuu sheegtay dabeedna markaa waa sii daayey nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waa kugu soo noqon doonaa habeenkii labaad ayuu markaa wuxuu arkay haddana iyadoo uu raashinkii wax ka qaadanayo haddana waa qabtay abu hurayra markaasuu dabeedna markaa uu sheegtay baahidii dabeedna wuxuuhi kugu soo noqon maaye isii daa waa sii daayey nebigu markaana waa weydiiyey sidii si leeg buu u sheegay wuxuu ku yidhi been buu kuu sheegay waanu kugu soo noqon doonaa habeen saddexaadkiibuu soo noqday ninkii baa raashinkii haddana doonay inuu wax ka qaato markaasaa abu hurayra qabtay markuu qabtay ayuu sidii si leeg u sheegay sidii si leeg buu u sheegtay wuxuuna yidhi kugu soo noqon maayo markaasi mar walba waxaad odhanaysaa kugu soo noqon maayo haddana waad soo noqonaysa markaasuu dabeedna wuxuu yidhi maya dib kuugu soo noqon maayo wax ku anfacana waa ku barayaaye isii daa wuxuu ku yidhi habeen haddaad akhrido aayatulkursiyi xagga ilaahay ayaa lagaa ilaalinaya shaydaanna kuu soo dhowaan maayo abu hurayra waa sii daayey nebigu subaxana waa weydiiye wuxuu ku yidhi wuxuu falay ninkii xalay wuxuu ku yidhi yaa rasuula allaahi sidii buu baahida u sheegtay waxaanu markaa sheegtay inuu wax i barayo io anfacaya oo wuxuu igu yidhi aayadda aayatulkursiyi haddaad habeen akhrido xagga ilaahay ayaa lagaa ilaalinayaa xagga ilaahay ayaa lagaa ilaalinayaa shaydaanna kuu soo dhowaan maayo nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam kaa yacnii saddexda habeen mar walba kuu imanayey wuxuu ahaa shaydaan buu ahaa qad sadaqaka wa huwa kaduub run baanu sheego arrinkaa waa ku run sheegay isagoo been badana ah xadiisku waa saxiixo waxaanu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay dadka qaarkood xadiiskaa waxay u deliishadeen dadka ahlulbidaca in wax laga baran karo oo waxay yidhahdeen shaydaan kama darna abu hurayrana mas'ala ayuu ka faa'iidaystay shaydaankaas marka maadaamay sidaas tahay wax waa laga baran karaa cid walba laakiin warkaasi war saxa ma aha waxaanu sax u ahay waa midda koowaad ee abu hurayre ma garanaynin inuu shaydaan yahay waa midda labaad ee waxa uu sheegay iskama qaadan oo iskama aqbalin ilaa nebigu u taqriiriyeyoo sax inay tahay u sheegay markuu nebigu u caddeeyey inay run tahay oo sax tahay markaasuu qaatay laakiin markii hore muxuu yidhi wuxuu zacama buu ka cabira zacama waxa uu sheegtay wax i anfacaya inuu ibarayo ayuu sheegtay marka miduu iska qaatay oo iska aqbalay ma aha waana tii xadiis ay ku soo aroortay bi'sa matiyatu rajuli zacamu wax markaa rakuub laga dhigto waxa ugu xun erayga zacama ayaa markaa ugu xun waa tii markaa xadiisku sheegayey waana tay culammadu odhan jireen zacama waa matiyatu lkadib marka waxa weeye calaa kulli xaal shaygan la hubin baa sida badan loo isticmaalaa ee haalibka ah marka wuxuu mas'aladaa ku aqbalay saxgaraynta uu nebigu sala allahu alayh wasalam saxgareeyey ayuu ku qaato ku aqbalay laakiin uma qaadanin markii hore miduu iska qaatay oo iskaga dhaqmaayayoo sideeda markaa mas'alo saxa uu isaga qaatay ma ahayn saas aawoodee wax daliili mas'aladaa uguma sugnaa xadiiskaa waxaa laga qaadanayaa maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay mas'aladaasi inay saxan tahay fadliga ay leedahay aayatulkursiy iyo ruuxa aayatulkursiga akhriya in xagga ilaahay laga ilaalinayo shaydaanna aanu u soo dhowaanaynin aayaddani waxay ka warramaysaa tawxiidkay ka warramaysaa tawxiidka ayay ka warramaysaa waxaynay ka kooban tahay toban jumlo tobankaa jumlo mid waliba gaarkeeday mufiid u tahay dhammaanna waxay ku saabsantahay tawxiidkay ku saabsantahay marka acdamu aayatin min kitaabiillaah ama acdamu aayatin fii kitaabiillah siday u noqotay waa saas bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen asmaada ilaahay marka laga eego ismu daahira iyo damiir ilaahay u noqonayo mid walba marka laga eego toddobiyo toban goor baa aayaddaa gudaheeda uu ku soo noqday ka koowaad waa allaahu ka labaad waa ilaa huwa huwada waa laba ka saddexaad waa alxayu ka afraad waa alqayuumu ka shanaad laa ta'khuduhu damiirka ha'da weeye ka lixaad waa lahu maa fi samaawaati lahu damiirka haada ka toddobaad cindahu waa damiirka haadee ku jira ka sideedaad biidnihi damiirka haadee ku jira weeye ka sagaalaad yaclamu faacilkeeda damiirka mustatirkee ku qarsoon yaclamu huwa ee halkaa ku qarsoon weeye isimka sagaalaad ka tobnaad walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi damiirka haadee cilmihii ku jira weeye ka tobnaad ka koob iyo tobnaad shaa'a faacilkeeda weeye ilaa bimaa shaa'a oo huwa ah oo qarsoon waa ka koob iyo tobnaad ka labiyo tobnaad kursiyuhu damiirka haadee ku jira weeye ka saddex iyo tobnaad walaa ya'uuduhu damiirka haadee ku sugan weeye ka afariyo tobnaad xifduhumaa waa damiirka ku qarsoona ilaahay u noqonaya waa ka afariyo tobnaad kaasi nowcan maa waa khafi oo waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxaa dhici karta dadka qaarkood inuu ka qarsoomo sida uu damiirka ilaahay u noqonaya ugu jirana waxay tahay humaada damiirka ahi cirarkiiyo dhulku u noqonaya iyagu waa maxfuudaadkii la ilaalinayey xifdi waa masder yacmalu camala ficlihi sabcatun camalka ficilkiisa waxaa camal fala toddoba masderkaa ka mid ah masderkii faacil buu godanayaa yuu xifdigu ka dhacayaa xifdigu cidna waa ku dhacayaayoo ilaalintaa ku dhacaysa cidna waa ka dhacaysaayoo yadaa ilaalinaysa cidna waa ilaalinaysaayoo ilaalintaa ka dhacaysa walaa ya'uuduhu ilaahay ma cuslaynayo xifduhuma ilaalinta uu cirarkiiyo dhulka ilaalinayo yaa ilaalinaya cirarkiiyo dhulka allah baa ilaalinaya haddaad masderka u celiso ficil iyo an masderiye aad u celiso dee waadix buu noqonayaa walaa ya'uuduhu an yaxfadahuma ilaahay inuu ilaaliyaa dee cuslayn mayso marka damiirka afariyo tobnaad weeyo xifdubuu ku qarsoon yahay ka shaniyo tobnaad waa huwa weeye ka lixiyo tobnaad waa alcaliyu ka toddobiyo tobnaad waa alcadiimu ahlucilmiga qaarkood waxaabay yidhahdeen way ka badanaysaayoo waxay gaadhaysaa koob iyo labaatan waayo afarta isime mushtaqa ahe ku sugan alxayu iyo alqayuumu iyo alcaliyu iyo alcadiimu mid weliba damiir buu godanayaa damiirkaasina ilaahay buu noqonaya ku dar koob iyo labaatan bay noqdeen marka asmaada ilaahay damiir iyo daahirba baaris ha noqdo ama mustatir ha noqdee waxaa ku sugan ilaa koob iyo labaatan goor ayuu ku sugan tahay asmaada ilaahay marka laga eego daahir iyo markaa mudmarba koob iyo labaatan goor buu ku soo noqonaya dhammaanna aayaddu waxay ka warramaysaa tawxiid isimkii ilaahay acrafulmacaarif baa ugu horreeya allaahu kelimatu tawxiid baa lagaga khabray laa ilaaha ilaa huu waa dikri kii ugu weynaa afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ilaa aakhirihi ataa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam anigiyo nebiyadii horeba waxaanu nidhaahno waxaa ugu fadli badnaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ilaa aakhirihi asalkii diinta weeye kelmadda tawxiidku oo islaamnimada iyadaa lagu soo galaa dhammaan rasuulladu waxay ku wada baaqayeen laa ilaaha ila allahu dhaha wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun nebi muxamed wuxuu lahaa quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu sida axaadiista saxiixa ku saaroortay marka tawxiidka in allah lagu koobaayo oo cibaadada isagu xaq u leeyahay oo cid kale in la caabudaa baatil ay tahay bay caddaynaysaa ilaahay waa alxayu wa ana alqayuum bacdu ahlicilmi waxay qabaan ismullaahi alacdam waa alxayu alqayuum labadan isim waa soo aroortay iyadoo la israacinayo mawaadic cadiida saddex goor ayay qur'aanka ku soo aroortay iyadoo alxayu alqayuum la israacinayo waxay yidhahdaan culammadu isim kastoo asmaada ilaahay ka mida waxa uu sheegayaa madxi iyo ammaanuu ilaahay ammaanaayuu sheegayaa kamaal baana ku jira laba isimoo asmaada ilaahay ka mida haddii laysku ladho oo laysku lamaaneeyo mid waliba isagoo kamaal iyo madxi koobsanaya ayaa iskuladhista laysku ladhee laysku lamaaneeyey lafteeduna waxay koobsanaysaa kamaal kaloo ziyaada ah makhluuqaadka qaar nooli waa jiraan oo xayaato lagu sifeeyey yukhriju alxaya min almayit laakiin xayaatada ilaahay iyo xayaatada makhluuqu kala tagan xayaatada ilaahay geeriyi kama horrayn laakiin xayaatada makhluuqa geeri baa ka horraysay kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan fa axyaakum maxaa horreeyey markii hore geeridaa horraysay dabeedna nolosha ayaa markaas soo darrida oo ilaahay nooleeyey makhluuqaadkii wixii noolaa laakiin ilaahay geeri uma hormarin waa nolol asalan ilaahay ugu sugnaatay oo aan bilow lahayn nolosha makhluuqu waa mid geeriyi haleelayso oo weligood ma noolaanayaan oo ma baaqi noqonayaan laakiin nolosha ilaahay geeriyi ma soo haleelayso wa tawakkal cala alxayi aladii laa yamuut tala saaro kii noolaa ee aan dhimanaynin makhluuqaadku waa dhimanayaan nolosha makhluuqu waa naaqis oo nuqsaan baa ku sugan nolosha khaaliqu naaqis ma ahe waa dhammaystiran tahay waa nolol aan mowt aqbalayn aan xanuun aqbalayn aan khafle aqbalayn aan hurdo aqbalayn laakiin nolosha makhluuqu waa nolol naqsi ku jiro nolosha ilaahay daata ahaan bay rabbi ugu sugnaatay laakiin nolosha makhluuqa ilaahay baa ugu tafadulay inuu nooleeyo haddaannu ilaahay noolayn lahayna may noolaadeen idan isimka alxayi iyo alxayi xagga lafdiga ha iska shabbahaan oo lafdiga ha iska waafaqaan qadar mushtaragina ha ka dhaxeeyo xagga macno ahaane laakiin tashbiihii la diidaya kuma sugna waayo furuuqda caynkaasaa u dhaxaysa marka waa kala duwan yihiin nolosha ilaahay iyo nolosha makhluuqu nolosha ilaahay iyo nolosha makhluuqu waa kala duwan yihiin wuxuu ilaahay nool yahay xayaatun laa ka xayaati almakhluuq alqayuum ahlucilmigu waxay yidhaahdeen muxaqiqiinta ahi wax lagu fasiro waxa ugu fiican in la yidhaahdo alqaa'imu binafsih almuqiimu ligayri waa kii iskii u taagnaa ee cid walba uga maarmay cidnaba aan ku tiirsanayn almuqiimu ligayri gayrkiina maamulayey oo ilaalinayey afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin isagaa ilaahay ku kacaya maamulka uu khalaa'iqda maamulaayo uu ilaalinayo uu dabberayo uu arsaaqayo markii hore isagaa jirsiiyey marka dambe isagaa haya marka dambe isagaa ilaalinaya laakiin ilaahay cid walba qani buu ka yihi alqayuumna waa mubaalaqo oo alqaa'im ayay mubaalaqo u tahay yacani waxaa ku jira tafdiil mubaalaqa ku sugan cumar bnu khataab wuxuu akhrin jiray baa la yidhi alqayaam sida kutubta tafaasiirtu ay soo naqlinayaan laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen alqayaam iyo alqayuum waxa ablaqa oo xeeldheeraansha badan labaduba asmaa'ulmubaalaqa iyagay ka mid yihiin alqayuum baa ablaq ah lianna alwaawa aqwaa min alaalif sababtuna waxay tahay wowgu waa ka quwo badan yahay alifka xuruftu waa isla eg tahay laakiin wowga iyo alifka ayaa kala qawisanoo wowgaa qawisan calaa kulli xaal innaga qur'aan ahaan inooma sugna alqayaam in la akhriyo ee hadda taas oo kale waxay ictibaarinayaan haddii sanadkeedu ay ka asaxdo cumar bnu khataab inay qiraa'a shaadda tahay qiraa'ada shaadkaana lama ictibaariyo in qur'aannimo loo akhrin karo laa ta'khuduhu sinatun walaa naw ilaahay ma haleelayso ma qabanayso lulo iyo hurdatoonna mana seexanayo mana luloonaayo makhluuqaadka qaarkooda aan seexan baaba jira oo dee malaa'igtu ma seexdaan yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun ahlu jannuhu ma seexanayaan markii nabiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam oo lagu yidhi ayanaamu ahluljanna qaala annawmu akhulmawti ahluljannati laa yanaamuun hurdadu waa geerida walaasheed ahlu jannuhu ma seexdaan baa nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xasanahu alalbaaniyu fii saxiixi iljaamic marka ilaahay wax lula ah iyo wax hurdii midnaba qaban maayaan fardan wa taqdiiran hadday dhici lahayd lulo caalamkani ma hagaageen ee waa isku dhici lahaa oo cirka iyo dhulka ilaahay baa kala haya dee caalamku waa isku kharrimi lahay waa isku dhici lahaa ilaahay waxaa u sugnaaday keligii waxa cirarka ku sugan iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantii lahu maa fi samaawaati wa maa fi alard lahuuda la hormariyey waxaa laga qaadanayaa taqdiimka xasri oo qaacidadu waxay tahay taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii lasoo hormariyo wuxuu faa'iidaynayaa koobis lagu koobaayo ayuu faa'iidaynaya marka lahu laa ligayri ilaahay oo qura waxa u sugnaaday waayo khabarka waxa u asalay inuu dambeeyo walaslu fi lakhbaari an tu'ahara wajawazuu taqdiima id laa darara waa ka ibnu maalik alfiyadiisa ku odhanaya asal waxa u ah khabarada in la dibdhigo waana banneeyeen culammadu taqdiimka ayay markaa banneeyeen markaan dhibi ku sugnayn marka taqdiimka ha bannaanaadee laakiin waxaa loo hormarinayaa bay culammadu yahan lixikma xikmadaas ee loo hormarinayo waxay noqonaysaa bay yidhahdaan xasrin man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih ilaahay agtiisa cid ka shafeeco qaadaysa biduuni idnihi ma jirto cid kastaoo ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaysa hadday malaa'ig yihiin hadday nebiye yihiin hadday saalixiin yihiin ilaaba ilaa waa in idanka ilaahay ay ku shafeeco qaadaan biduuni idnihi ma shafeeco qaadayaan ilaa ilaahay u oggolaado oo u idmo ma shafeeco qaadayaan waayo shafaacadu dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay qul lilaahi ashafaacatu jamiica ilaahay oo qura ayay u sugnaatay shafaacadu idilkeeda ma dhammaanteed allah bay u sugnaatay xaalay dhammaanteed tahay ayay allah u sugnaatay yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum cilmiga ilaahay waa waasic oo if yo aakhiraba ilaahay waa og yahay waxa ku soo socdee dambeeya ee aakhiro ah iyo waxay soo dhaafeen ee adduunyadii ah mid walba ilaahay waa og yahay maa kaana wamaa yakuun mid walba ilaahay waa og yahay cid wax walba sidaa u ogina ma jirto dadka qaar waxay ka aaminsan yihiin awliyada qaarkood inay wax walba og yihiin ilaa ay ka sheegaan wadaadada qaarkood inay yidhaahdeen wa aclamu cilma allaahi uxsii xuruufahu ilaahay cilmigiisaan ogahayoo xuruuftiisaba waa koobay tan noocaasi waa baatil waxay ka hor imanaysaa nusuusta qur'aanka ay ka hor imanaysa axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam bay ka hor imanaysa ijmaacu ahli sunnati waljamaca ay ka hor imanaysa walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ilaa bima shaa ilaahay macluumaadkiisiiya wuxuu og yahayna wax ka mida koobi maayaan wuxuu ilaahay doono inay koobaan mooyaane caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ila man irtadaa min rasuul ilaahay waa tuu aayad kale ku yidhi ilaahay waa caalimu lghayb bimacnaa caalimu lghaa'ib waxa qarsoon ama maqan ayuu ilaahay og yahay falaa yudhiru calaa haybihi axadan ila man irtadaa min rasuul ma taalacsiinayo oo ma tusaayo waxa haybkiisa ka mida oo cilmulghaybkiisa ka mida tusi maayo oo ma taalacsiinayo ilaa man irtadaa min rasuul miduu ka raalli noqdo rasuula mooyaane mid kale tusi maayo marka in la yidhaahdo nebigu sala allahu alayh wasalam ghaybka waa og yahay wax walba waa og yahay oo arrinaan sax ahayn in la yidhaahdo awliyadu waa og tahay wax walba oo waxbaba kama qarsoona waa arrin baatil aan sax ahayn qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah haybka allahu qudha og rasuullada iyo nebiyadana qadarka loo waxyooday keliyay ka og yihiin wixii kale aan loo waxyoonin dadkay kala mid yihiin kama warqabaan munaasabaadka qaarkood waataynu soo aroorinay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam aakhire lagu odhanaayo innaka laa tadrii ma axdasuu bacdak aduu ma garanaysid waxay dabadaa soo darrisiiyeen garan maysid wa cindahu mafaatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa huu ilaahay agtiisoo keliya waxaa ku sugan laa cinda hayrih mafaatixu lghayb mafaatixda haybka laa yaclamuhaa ilaa huu allah mooyaane cid kale ma oga nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau uhi laa yaclamu maa fii hadin ila allah waxa berri jiri doona ilaahay mooyaane cid kale ma oga xadiiskii ku saabsanaa khadir iyo muuse ku saabsanaa calayhim asalaatu wassalaam waxa uu sheegayey inuu khadir ku yidhi muuse cilmigayga iyo cilmigaaga marka la isu geeyo cilmiga ilaahay marka loo eego kagama dhacaayo mooyaane shimbir afkeeda gelisay badda qadarkay ka soo qaadayso intaa in leeg waxaan ahayn kagama dhacayo yacni bad iyo shimbiri waxay afkeeda ku qaadday maxay iskaga dhacaan iyadoo ay laba nebi yihiin nebi muuse iyo nebi khadir ayaa haddana waxa uu tilmaamayaa khadir sida xadiiska saxiixu sheegaayo ee bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey in cilmigoodu cilmiga ilaahay marka loo eego inaanu waxba kaga dhacay shimbirtaa afka badda gelisay qadarkay ka soo qaaday mooyaane wax kale inayna markaa kaga dhacaynin ilaahay cilmigiisa see loo odhan karaa cilmiga ilaahay ayaa sheikh hebel ama weli hebel yacni uu koobay oo xarafba ma seegin see loo odhan karaa wasica kursiyuhu asamaawaati waalard ilaahay kursigiisu wuxuu koobo ka ballaadhay cirarka iyo dhulka toddobada cir iyo toddobada dhulba haddaba kursiga maxaa looga jeedaa culamada qaarkood waxay yidhahaan kursiga waxaa looga jeedaa cilmiga ilaahay baa loo jeedaa oo kursiyuhu waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa cilmu ilaahay cilmigiisa cirarka iyo dhulkaba wada koobay waa qowl qowl labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen kursiyuhu waxaa loo jeedaa mulku ilaahay mulkigiisaa loo jeedaa oo ilaahay mulkigiisu wuxuu markaa koobay cirarka iyo dhulkaba tafsiir saddexaad waxaa lagu fasiray in la yidhahdo kursigu waa shay makhluuqoo ilaahay abuuray oo cirarka iyo dhulkaba ka weyn carshigana ka yar carshigana ka yar taana waxaa ku soo arooray xadiis ayaa ku soo arooray xadiiskaas oo mawquuf iyo marfuuc mid walba loo soo wariyey culamada qaarkoodna waqfiga ay arjaxeen laakiin sida saxiixa ay tahay xadiis marfuuca inuu yahay marfuucnimo inuu ku asaxay ay saxan tahay culammada muxadisiinta qaarkoodna ay sax gareeyeen isagoo marfuucoo nebiga sala allahu alay wasalam loo kor yeelahay xadiiskaasi wuxuu sheegayaa carshigu marka kursiga loo eego waxaa carshigu noqonayaa sidii bannaan weyn oo kaleu noqonayaa kursiguna sidii giraan yar oo bannaankaa lagu tuuray oo kale ayuu kursigu noqonayaa giraan yar oo bannaan weyn lagu tuuray maxay kaga dhacaysaa bannaanka soo wax yar ma noqonayso marka carshiga ayaa aad uga weyn xadiisku wuxuu ku sii darayaa toddobada cir iyo toddobada dhulna marka loo eego kursiga kaa hore wuxuu sheegayaa kursiga marka loo eego carshiga yacni waa sidii giraan lagu tuuray bannaan weyn oo kale ayuu kursigu la mid noqonaya marka bannaanka weynna waxaa ka dhigan carshigii giraanta yarna waxaa ka dhigan kursigii toddobada cir iyo toddobada dhulna marka loo eego kursiga waxay noqonayaan sidii giraan yar oo lagu tuuray bannaan weyn oo kale ayay kursiga u noqonayaan kursiga aad uga ballaadhan toddobada cir iyo toddobada dhulba xadiiska caynkaasa waxaa soo wariyey xaakim baa mustadraga ku soo wariyey waana saxiixiyey culamada muxadisiinta bacdi ka midna waa saxiixiyeen isagoo marfuuca way saxiixiyeen alfaadda qaarkood waxaa ku soo aroortay lafdiyo marka waxa weeye sabcata daraahim iyo wax la midoo kale inuu markaa tilmaamayo laakiin riwaayada horeynu sheegnay baa inagu filan cabdullaahi bnu cabbaas waxaa laga soo wariyey laba riwaayo riwaayo odhanaysa kursiyuhu wa cilmuhu bay la macno tahay riwaayo labaadna waa laga soo wariyey oo odhanaysa kursiyuhu waxaa loo jeedaa waa mawdicu alqadamayn waa kalmirqaati bayna yaday alcarshi waana mawdicu alqadamayn bimacnaa shay waxa weeye carshiga ka hooseeya weeyaan labada addina ilaahay halkay ku beegan yihiin ayaa kursiga la yidhaahdaa cabdullaahi bnu cabbaas riwaayada hore laga soo wariyey cilmiga sheegaysa culammada muxadisiinta way daciifiyeen oo waxay yidhahdeen riwaayadaasi maxfuudo ma aha cabdullaahi bnu cabbaasna kama sugna cabdullaahi ibnu cabbaasna kama sugnaa ibnu jariir atabari wuxuu arjaxayaa isagu oo dooranayaa kursiyuhu in lagu fasiro cilmuh ilaahay cilmigiisa saas aawadeed waxa uu yidhi culammada waxaa la yidhaahdaa karaasi baa la yidhaahdaa iyadoo laga tilmaamayo sida awtaadul ardi loo yidhaahdo culammada ayaa marka waxa weeye kuraasina markaa lagu iطlaaqaa marka kursi waxaa loo jeedaa buu yihi cilmiga laakiin calaa kulli xaal taasi waxay khilaafsan tahay xadiiskii aynu soo sheegnay ee xaakim soo wariyey ee tilmaamayey shay makhluuqoo carshiga ka yar samaawaadkiiyo dhulalkana ka weyn in kursiga la yidhaahdo xadiiskaasay khilaafaysa marka kalmirqaati bayna yaday alcarshi xadiiskaas marka laga soo warinaya mawquufka cabdullaahi bnu cabbaas culammada muxadisiinta qaarkood waa saxiixiyeenoo waxay yidhahdeen way ka sugantahy cabdullahi bnu cabbaas riwaayada kale cilmiga ku fasiraysaana kama sugna haddaba mawdiculqadamayn inay tahay ilaahay qadam in lagu sifaynaayo dee adilay leedahay oo waa tii xadiiskii bukhaarigaba ku soo aroortay xataa yadaca rabu alcizati fiiha qadamahu ay calayha qadamahu yacni jahannami kama zuulayso inay waxa weeye tidhaahdo hal min masiid waxaad ii kordhinaysaa ma jirtaa ilaa rabbulciza uu qadamkiisa dul saaro markaasay markaa fayanzawi bacduha ilaa bacd xadiiska bukhaariga nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam markaasay isku soo ururaysaa markaas ayay isku soo ururaysaa oo wixii jahannamo ka bannaanaa uu markaa waxa weeye meesha ka baxaya saaqana waa ta ku soo aroortay aayadda yowma yukshafu can saaq xadiiska bukhaariguna fasirayo oo yakshifu can saaqihi xadiiska bukhaarigu waa ka saaq yimi calaa kulli xaal cabdullaahi bnu cabbaas waxa uu markaa tilmaamay qadamayn in rabbi loo sugaayo saxaabada waxaa kaloo laga soo wariyey sidaas abuu muusa alashcari labadaba waa ka sugnaatay walaa yuclamu lahuma mukhaalifun min asaxaaba cid saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ka midoo ku khilaafsanna lama ogaa qolyaha marka waxa weeye mutakallimiintu waa awilaan oo ta'wiil bay ku sameeyaan laakiin culammadii hore iyo a'immadii hore hadday saxaabo tahay iyo hadday taabiciin tahay iyo hadday atbaacu taabiciin tahay iyo hadday a'immatulxadiis tahay iyo hadday a'immatulfiqi tahay may awili jirin daahirkeedana way ku socodsiin jireen sida sifaadka ilaahay tansiiha loo ictiqaadinayo oo la odhanayo sifadani sifada khalqiga lama mid aha ayaa la odhanayaa qadamaynka ilaahayna lama mid aha qadamaynka khalqiga kayfkooda iyo qaabkoodana garan mayno sida laynoogu sheegay in bes u rumaynayna laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir marka almuhim wasica kursiyuhu asamaawaati waalarda kursiga waxaa loo jeedaa makhluuqu ilaahay abuuray oo carshiga ka hooseeya oo mawdica labada qadame ilaahay ku beegan yihiin ah cirarka iyo dhulkana ka weyn carshigana ka yar ayaa kursiga la yidhahdaa marka ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kursigiisu yacani kursiga makhluuqiisa ahi ee ilaahay abuuray ilaa idaafada loo idaafaynaya waa min baabi idaafati almakhluuq ila alkhaaliq oo sida ardullah yacni loo odhanayo dhulka ilaahay ayaa markaa kursiyuhu loo odhanaya waa kursi uu ilaahay abuuray xaajana ilaahay uma qabo laa carshi baanu u baahnayn walaa kursi baanu u baahnayn walaa makhluuqaad kaleanu u baahnayn ilaahay hani buu ka yahay makhluuqaadkao dhan isagaana makhluuqaadka abuuray isagaana makhluuqaadka haya isagaana makhluuqaadka haya marka arrinka ku saabsan kursiga in cilmi lagu fasirana waa ta'wiil oo waa arrin markaa majaasnimo oo kale laga dhigayo oo majaas calaaqadiisu ay tahay nowcan maa mushaabaha ay tahay sida awtaadu alardi loo yidhaahdo waa min baabi waxay ku dhisan tahay majaas calaaqadiisu mushaabaha tahay sida arladu awtaadu leedahay oo markaa arladii ay u sugayso baa culammadii loogu tiirsanaya cilmi ahaan baa looga jeedaa marka waxa weeye majaas in lagu fasiro xaqiiqa in lagu fasiraa ka saxan marka waxa weeye waa kursi makhluuqa uu ilaahay abuuray oo carshigana ka yar cirarkiiyo dhulkana ka weyn kayfkiisana garamayn waana makhluuq kursigu walaa yaa'uuduhu xifduhumaa ilaahay ma cuslaynayo ilaalinta uu cirarkiiyo dhulka ilaalinaya ee ilaahay waa u sahlan tahay wax walbana waa ogyahay wa huwa alcaliyu alcadiim allah wuxuu yidhi allaahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa mid la caabudaa xaq ma aha ilaa huwa allah mooyaane alxayu ay huwa ilaahay alxayu waa kii noolaa nolosha dhammayska tiran inaad huwada joogto tidhaahdo waa ka sifaynayaa ma suuragal aha waayo qaacidadu waxay tahay addamiiru laa yuncatu walaa yuncatu bihi damiir lamana sifeeyo isagana wax laguma sifeeyo yacnii sifiya mawsuuf midna ma noqon karo qaacidada carabiyadu waa saas marka sifo ma noqon karo alxayu sifo lagama dhigi karo huwa lagama sifayn karo maadaama damiirku iskaba waadix yaho iska cad yahay in la sifeeyo ma geli karo isaguna sifo ma noqon karo laba mid waliba waa ka caagan yahy waa tii wadaadkii doonaayay qaacidadaa inuu laba baydoo lagu xasuusto tilmaamo waa kii yidhi admartu fi lqalbi hawa shaadinin mushtaqilun binaxwi laa yunsifu wasaftu maa admartu yowman lahu faqaala lilmudmaru laa yuusafu cumar alfaasi sheikh la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi admartu fi lqalbi hawa shaadinin shaadin jacaylkaan jeclahay asal ahaan shaadin waxaa la yidhaahdaa nooc ugaadha ka mid ah wuxuu ka matelayaa gabadh yacni jacaylkaan shaadin jeclahay ugaadhaas yacni gabadhaa quruxda badan ee quruxdeeda aad mooddo ugaadhaasoo kale baan qalbigayga ku idmaariyo ku qariyey buu jacaylkeeda mushtaqilun binaxwi laa yunsifu wadaad naxwe ku mashquulay insaaf samayn maaya buuri haa talow insaafka muxuu ugu diidey wasaftu ma admartu yowman lahu maalin baan xubbigan dee niyadda ku qarsadee ku idmaariyey baan maalin u sifeeyey buuhi fa qaala lii wuxuu igu yidhi almudmaru laa yuusafu war shay la idmaariyey yaa damiirkii muxuu milicsanayaa almudmar waa mid la qariyey dee laaba haddii lagu qariyey waa la qariyey damiirka laftiisina mudmar baa magaciisa baa la yidhahdaa yaa markaas fa qaala lii almudmaru laa yuusafu mudmar lama sifeeye buu igu yidhi waa mamnuucba sifadu sifaba ma aqbali karo saaad u sifaysaa waan idmaariye iyo waa sifeeye ismaba qabata buui haa marka huwaad qadaraysaa huwa ilaahay alxayu waa kii noola wejiga kale bannaan waa in bedel laga dhigo huwa laga bedelo huwa ilaahay alxayu waa kii noolaa nolosha dhammayska tiran alqayuumu waa kii ku qumaayey shu'uunta khalqiga iyo maamulka khalqiga oo dhan ku qumayey cidna isagoo aan u baahnayn laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm laa ta'khuduhu ilaahay qaban mayso sinatun lula qaban mayso walaa nawmun hurdana qaban mayso lahu maa fi samaawaati ilaahay oo qura waxaa u sugnaaday ilaa ligayri maa fi samaawaati waxaa cidharka ku sugnaaday dhammaantood wamaa fi lardiya waxaa dhulka ku sugnaaday dhammaantii man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih man waa kuma daakaasi oo alladii kii ahaaday ama alladii ka beddelo alladii kii waa kuma yashfacu shafeece qaadaya ay huwa alladiigu cindahu ilaahay agtiisa kaka shafeece qaadaya waa kuma ay cinda allaahi laa axada yashfacu cindahu ila biidnih cid ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaysaa ma jirto xaal axwaasha ka mid ah ila biidnih ay ila maqruunan biidnih xaalu idanka ilaahay ku lamaan yahay mooyaane xaal kale cid ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadayso kuma dhiiranaysaa ma jirto laakiin markuu ilaahay u idmo ilaahay agtiisa cidduu u idmay waa ka shafeeco qaadaysaa shafeecadiisuna cid waa anfacaysaa yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum yaclamu ilaahay waa og yahay maa bayna aydiihim waxa khalaa'iqda hortooda ahaaday ee ka horreeyo aakhiro ah wamaa khalfahum iyo waxa dabadooda ahaadoo adduunyadii ah mid walba waa ogyahay ama caqsiga yaclamu ilaahay waa og yahay maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaaday oo adduunyada oo xaadirka ah ila shayga xaadirkii waxa la waa bayna yaday wamaa khalfahum waxa dabadooda ahaaday bimacnaa u dambeeya ee aakhiro ah ilaahay waa og yahay walaa yuxiituuna ma koobayaan khalaa'iqdu ama cid khalaa'iqda ka midii bishayin min cilmi ay bishayin min macluumaati waxa uu ilaahay ogsoon yahay wax ka mida ma koobayaan ila bimaa shaaa wuxuu ilaahay doono inay koobaan mooyaane oo ogaadaan mooyaane wax kale kama ogaanayaanoo kama koobayaan bes qadarka uu ilaahay doono inay ka ogaadaan bes bay ka ogaanayaan xata alambiyaa waalmursaliin xataa nebiyada iyo rasuulladu qadarkaa bas ilaahay doona inay ogaadaan bay ka ogaanayaan macluumaadka ilaahay wax kale kama ogaanayaan wasica kursiyuhu wasica waa ballaadho waa koobay kursiyuhu ilaahay kursigiisu yacnii kursigu ma aha mid lagu fadhiisanayo ilaahayna ma soo aroorin fadhi in lagu sifeeyo xaasha waa kala marka wasica waa ballaadhay ama waa koobay kursiyuhu ilaahay kursigiisu waxaa loo jeedaa kursiga uu ilaahay abuuray ee qadamaynka ilaahay ku beegan yihiin ee carshiga ka yar makhluuqaadka kalena ka weyn bimacnaa cirarkiiyo dhulkana ka weyn wuxuu koobay alsamaawaati cirarka iyo waalarda dhulka walaa ya'uuduhu ay walaa yusqiluhu ilaahay ma cuslaynayo xifduhumaa ilaalinta uu cirarkiiyo dhulka ilaalinayaa ilaahay cuslayn mayso kuma adka ee waa u sahlan tahay wa huwa ilaahay alcaliyu waa kii korreeyey oo qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo qahri ahaan iyo awood ahaan iyo daata ahaan si walba ilaahay waa u korreeyey mufasiriinta qaarkood waxay dhaha alcayi waxaa looga jeedaa qadaran wa qahran xagga qadarkiiyo sharafta iyo sifaadkiisu inay cadiim yihiin oo waaweyn yihiin oo cadamo leeyihiin iyo xagga qahriga iyo quwada ayuu ilaahay ka korreeyaa laakiin daata ahaan buu u korreeyaa odhan mayno laakiin taasi waa qalad saxdu waxay tahay in ilaahay korrayntu u sugnaatay min jamiici alwujuuh wejiyada dhammaantood ilaahay waa ka korreeya si walba ilaahay waa u korreeya sibuu u korreeyo sibaan korrayn loogu sifaynayn la odhan maayo si walba ilaahay waa u korreeya qadran wa sharafan wa qahran wa quwatan wa daatan si walba ilaahay waa u korreeya alcadiimu waa ilaahay weynida badnaa oo daata ahaan iyo qadri ahaanba ilaahay waa u weyn yahay qadarkiisuna waa weyn yahay iyo sharaftiisu daatadiisuna ilaahay waa weyntahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk